alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah ala kuli xaal waxaynu ku jirnay qisaasii xubnaha laysu qisaasayey wuxuuli raximah اllahu tacaala wayuukhadu saxiixu xubinkii saxiixa ahaa waxaa loo qisaasayaa oo loo qaadayaa bilmajduumi kii judaamka qabay idaa lam yasqud minhu shay-un haddii aanay waxba ka dhacsanayn wayuukhadu waa la qaadi oo waa la qisaasi hayru lakshami sankii wax urinayey bilakshami midaan waxba urinaynin ayaa loo qisaasi wa tuukhadu aludunu dhegtii ayadana waa la qaadi oo waa la jari biluduni dheg awgeed walbacdi barhkii bilbacdi barh ayaa loo jari wa saxiixi kiifayoba ama wa yuukhadu saxiixu wa saxiixu kiifayoobaa ee dhegta aha waxaa loo qaadi macnaa maqalkiisuba bilasami kii dhagaana ah walasami kii dhagaanana bisaxiixi kii dhagaha qabay ayaa markaa loo qaadayaayoo dhegtiisii loo goynayaa walaa tuukhadu saxiixa tii saxiixada ahayd loo qaadi maayo loo qisaasi maayo bilmakhruumati tii wax laga jaray wa tuukhadu waa loo qisaasi walaqo bilmakhruubati tii la dalooliyey wa yuukhadu alanfu saxiixu sankii saxiixa ahaa waludunu saxiixa iyo dhegtii saxiixa ahaa waxaa loo qaadayaa loo qisaasayaa bilanfi mustafxishi sankii qalalay waluduni shallaayi iyo dhegtii shallaha ahayd fii asaxi alqowlayni laba qowlkooda asaxa haddaa qabanno waxaynu ku dhex jirnay xubnihii la ysu qisaasayey waxaa inoogu dambeeyey sankii iyo dabooladii indhaha wuxuu dhi haddii qof sanka laga jaro oo weliba intaan maarinkaa jilicsan laga jaro kii ka jaray isagana waa laga jaray oo waa loo qisaasi uun makharka iyo dulka kii jaray isagana dulkiisii baa la jari haddii uu barhkii jarayna isa barhuunbaa laga jari haddii uu markaa intan jilicsan dhaafiyu ilaa markaa sanqaruura gaadhsiiyeyna intan jilicsanna waa la qisaasaya intaa kalena arshigeeda ayuu qaadanayaa halkaas ayuu noo maraya oo wuxuu yidhi kii saxiixa ahaa masalan haddaanayna sankan iminka ugu dambeeyeen ka hadlaynay ee isagu fayoobaayee caafimaadka qabay waa la qisaasi oo waa la jari bilmajduubi mid juudaam qaba hadduu markaa jaro mid juudaam qaba hadduu jaro kii saxiixa ayaa la jarayaa waase haddii aanay waxba ka dhacsanayn judaamku waa xanuun haddii aanu markaa xubinkii waxgoynin oo aanu wax ridin dee xaggii abuur ahaan waa ku siman yihiin xanuunkanna markaa qisaastii ma diidayo siday xanuunnada kaleba ay ahaayeen hadduuse wax ka maqan yahay ayada mayo loo qisaasi maayo wa yuukhadu saxiixu bilmajduumi isagii judaamkii qabay ayaa loo qisaasayaa ama guud ahaan xubnihiiba idaa lam yasqud minhu shay-un haddii aanay markaa waxba ka maqnayn oo hadduu markaa san judaam qaba jaro kiisii saxiixa baa la jaraya mar haddaanu sankaa u jaray aanay waxba ka maqnayn waxaa kaloo sheekhu yidhi kii aan akhshamka ahaynee uxurinayey waxaa loo jarayaa kii akhshamka ahaa ee bilawrinta ahaa hadduu nin sanka ka jara sankiisu aanu waxba urinin kiisa saxiixa ee waxurinaya waa la jaraya maxaa yeelay dee mar hadday markaa ila inta la ysu qisaasaya waa intan jilicsan ee sare eh dee xaggii salaamadii waa ku siman yihiin iyo muuqaalkii orinla-aantana waa xagga maskaxda ka imanaya weeyaane wax markaa halka sokaaba maaha dhegtii ayana dheg ayaa loo jarayaa oo hadduu qofku dheg jaro dhegtiisa ayaa isagana la jarayo waludunu biluduni sidii marka aayadda qur-aanka ay ahayd dhegtii dheg ayaa loo jaraya weeye walbacdu badhegta ka midana bilbacdi baa loo jarayo hadduu dheg barhkeed jaro isatiisa ayuunbaa la jari wasaxiixu kii markaa saxiixa ahaa ee maqalkiisu markaa uu saxiixa ahaa ee dhegdiisu ay saxiixa ahayd waxaa loo jarayaa bidaa sami kii dhagaal ah hadduu mid dhegla dhegta ka jaro isagana dhegtiisa ayaa la jaraya waayo maqalku dhegtani waa masafun mooyaane yacni maqalku ayada kama yimaado waxaa kaloo la jarayaa buuhi kii asamka ee dhegtala yacni aan waxba maqlaynin mid masaxiixa oo maqalkiisa cadiya hadduu dhegta ka jaro isagana markaa waa laga jarayaa waxaa kaloo sheekhu ihi lama jarayo mid saxiixo ah sida dhegtii saxiixada ahaydee iyadu bad qabtay mid makhruuma ama makhsuumana way yidhaahdaan waata ay wax ka maqan yihiin dheg markaa badh la jaray oo badh ka maqanya hadduu jaro dhegtiisii fayobad la jari maayo oo way ka hoosaysaa waxaa markaa majnuucadiga u sugnaanaya inuu ilaa halkaa go-anuun dee markaa inuu qisaasto iyo markaa inuu ka tago markaa baaqigana ka tago oo markaa diyadiisa uu qaato iyo inuu markaa ka tago oo markaa diyadiisa uu qaato ayuu leeyihi waxaa kaluu ayada loo qisaasayaa wuhi bilmahuubati tii ayada aan waxba ka maqnayn ee la dalooliyey uun dheg uun la dalooliyey hadduu markaas uu jaro dhegtiisii saxiixada ahayd waa loo jarayaa anfigii saxiixaha sankii saxiixa ee isagoo aan waxba qabin iyo udundii markaa iyo dhegtii saxiixada ahayd waxaa loo jari sankii qallalay iyo dhegtii markaa qallashay ee aan shaqaynaynin labada waa loo jarayaa fii asaxi lqowlayni haddaan qabanno leannu xagga manfacada waa ay ku siman yihiin xagga manfacada way ku siman yihiin laakiin haddii markaas dee misankiisu markaa ashal yahay musaxshuf yahay ama yacnii uduntiisu shallo tahay mid saxiixa u jaro ayada markaa loo jari maayo allaahuma dee inuu qofkana ku qanco ayaguna ay yidhaahdaan dhiiggu dadka ahlu khibraha ahi dhiiggu markaa waa istaagayaan inay yidhaahdaan mooyaane sida aynu markaa masaa'il kaleba aynu ku arki doono oo isagu ayaa masalada markaas qabanayey oo markaa wuxuu lahaa waimtinaacu akhdi shalaa'i bisaxiixa ilaa idaa qaala ahlulkhibra annaha idaa qudicat yansadu famu lcuruuq bilxasm in afga markaas meeshaa la jaray curuuqda afgooda inuu markaa haddii la gubayo inuu ku joogsanayo mooyaane wa yuukhadu waxaa la qaadi oo la qisaasay asaxiixu sankii saxiixa bilmajduubi kii judaamka qabay hadduu jaray kiisii saxiixa baa la jaray idaa lam yasqud minhu shayun haddii aanay waxba ka dhicin wa yuukhadu waxaa la qaadi oo la jaraya oo la qisaasayaa kayrulakhshami sankii wax urinayey ee aan akhsham ahayn bilakshami midaan waxba urinayni hadduu jaro kiisii wax urinaya baa loo jari wa yuukhadu ludunu dhegtii ayaa la qisaasay oo la qaadiyo biluduni dhegtii kale ayaa loo qisaasay oo loo jari walbacdu barhkii waa la jari bilbacdi barhkii kalea loo jari wasaxiixu kii saxiixa ahaa ee markaa dhegtiisu ay saxiix ahayd ee wax maqlaya bilasami kii dhagahalaaba dhegtiisii baa loo jari walasamu kii dhagaalaana bisaxiixi kii saxiix ahaa ee yani maqalkiisu mayoobaa ayaa loo jaraya walaa yuukhadu lama qaadayo asaxiixatu dhegtii saxiixada ahayd bilmakhsuumati tii wax laga jaray ama makhruuma tii markaa wax laga gooyey loo jari maayo wa yuukhadu waa loo jarayaa oo waa loo qisaasayaa bilmahuubati tii ayada la dulay haddii dheg la dalooliyey u markaa jaro tiisii saxiixada in daloolkaahay waa la jari wa yuukhadu alanfu saxiixu sankii saxiixaha waa la jari oo waa la qisaasi waaludunu saxiixa iyo dhegtii saxiixada ahaydba bilanfi mustaxshifi mustaxshif markaa badaa bilmustaxshifka ku jirtaa sax maaha iyadu markaa mustaxshifna waxaa la yidhaha sanka qalalay oo wa yuukhadu anfu saxiixu bilanfi mustaxshifi mustaxshifi waxaa loo qaadayaa markaa sanka qalalay wludunu saxiixatu dhegtii saxiixayd ahaydna biluduni shallaa'i dhegtii shallada ahayd ee qallalayd ee markaa iyana tawaftay taas ayaa loo jarayaa fii asaxi lqowlayni laba qowl kooda asaxa markaa haddii aan qabanno qowlka labaad wuxuu leeyahay markaas looma jaraya buu markaas leeyahay sie markaa gacan saxiixawadda bishallaa markaas aan loogu goynaynin wa yuuqadu sinu iligii waa la qisaasi waa la qaadi bisinni ilig kale ayaa loo qaadi walaa tuukhadu sinun bisini hayriha sin kayrkeeda loo qaadi maayo loo jari maayo wa yuukhadu lisaanu carabkiina waa la jarayaa bilisaani carabkii ayaa loo jari ee fa in amkana hadduu suurto galo akhdulbacdi fa in amkana hadduu suurto galo ukhida akhdu lbacdi bilbacdi barhbarh in loo qaado oo loo qisaaso ukhida waa la qaadi walaa yuukhadu la qaadi maayo lisaanu naatiqin mid hadlaya carabkii bilisaani akhrasa mid aan hadlaya carabkii loo qisaasi maayo wa yuukhadu lakhrasu ka akhraska isaga waa la qisaasiyo carabkiisii waa la jar binaatiqi hadduu mid hadlaya jaray wa tu'khadu shafa debintiina waxaa loo qaadi oo loo jaray bishafati debintii alculyaata sare bilculyaata sare wasuflaa toosena bisuflaa toose ayaa loo jarayaa wa qiila waxaa layihi laa qisaasa fiihima meel labadooda qisaas marana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay iligii hadduu qof ilig ka ridaysa iligiisi baa laga ridi wasinna bisinni sidii ayadduba markaas ay ahayd laakiin waa inay markaas dee hadday xagga sare tahay hadday xagga hoose tahay hadday dhinacyada tahay waa inuu markaa mid la mida yahay laakiin ilig loo qaadi maayo ilig kayrkeeda maxay laha magaciina way isku khilaafsan yihiin manfacadiina way isku khilaafsan yihiin oo qaar waa hanaaya iyo dhoolal qaar markaa waa anyaab iyo micyo qaar waa adraas iyo gowsas magacyay kale leeyihin waana kala manfacyo kala waxqabad marka ayaga haddii aanay markaa isku mid ahayn laysu qaadi maayo laysku jari maayo carabkiina carabkii ayaa loo qisaasi maxaa yeele carabku xad buu leeyahay ku inti-oodo sangii ayuu markaa shabbahayaa marka carabkii hadduu ka jaraysa carabka unbaa la jari haddii ay suurtagal tahay bar intuu jaray in barhkiisii un la jaro oo nis buu jaro niskii in la jaro ayaa suurtagala ulus buu jaro uluskii in la jaro ayaa suurtagala ukhida waa la qaadi oo markaa waa la qisaasi mid hadlayaa carabkiisa loo goyn maayo mid akhraso carabkii oo mid akhrasoon hadlayna hadduu caraba ka jaro kaa hadlaya carabkiisa la jari maayo ee kanunbaa xukuumadiisii la siinayaa oo markaa dee xaqiisii wax ka badan buu qaadanaya haddii loo gooyo laakiin mid akhrasoon hadlaynin mid hadlaya hadduu carabkiisa jaro isaga ka akhraska waa la jari leannu xaqiisii wax ka hooseeya ayuu markaa qaadanayaa shafadii iyo debintiina debintii ayaa loo qaadayaa leannao debintu nihaaya madbuuda bay leedahayoo dee halkaa yacni dharar iyo hoosba yacni xad iyo meel go-an ayay u leedahay markaa iyadiina hadduu debintaa jaro isagana waa la jari ta sare hadduu jaro dee tiisa sare ayaa la jaray oo tiisa sara la jaray hadduu tu sare jaray ta hoose ayaa la jaray hadduu tu hoose jaray qiil wuxuu leeyahy laa qisaasa fiimaa labada midkoodnaba qisaas ma laha oo dee laf ayaanay gaadhin mar haddii aanay laf gaadhinna qisaas ma laha wa yuukhadu sinu carabkii iligii waa la qaadi oo waa la qisaasi bisini iliguu jaray darteed walaa yuukhadu sinun ilig la qisaasi maayo la qaadi maayo bisinin hayriha wa yuukhadu lisaanu carabkii waa la qisaasi waa la qaadi bilisaani carabuu jaray darteed fa in amkana hadduu suurtogala akhdu lbacdi bar qaadidii bilbacdi loo qisaasoo loo jara ukhida waa la qaadi walaa yuukhadu lisaanu naatiqin mid hadlaya carabkiisa loo jari maayo bilisaani akhrasa wa yuukhadu lakhrasu kii marka akhraska ahaa carabkiisii waa la jari binaatiqi kii hadlaya carabkiisa loo jari wa tuukhadu shafatu debindii bishafa ayaa loo jari alculyaa tii sarraysay bilculyaa mid sarraysay uu jaray baa loo jari wa suflaa tii hoosaysa bisufla waqiila waxaa laa qisaasa fiihima fiihi halkan waa fiihima wa tuukhadu lyaddu gacantii bilyaddi ayaa iyadana loo qisaasi oo loo jari wa rijlu lugtii birijli lug ayaa loo jari walasaabicu farihi bilasaabici baa loo jari waanaamilu xubnihi bilanaamili baa loo jari walkafu intaa kafkee jaraq la yidhaah bilkafi baa loo jari walmirfaqu xusulkii bilmirfaqi xusul baa loo jari walmankibu garabkii bilmankibi baa loo jari idaa lam yuqaf min jaa'ifatin haddii aan wax jaa'ifo ah laga baqanaynin ee wainqataca alyadda min adiraaci hadduu ka jaro iqtasa fi lkafi kafka ayuu qisaasan wa akhada alarsha arshina wuu qaadan filbaaqii inta baaqigana arshiga ayuu qaadanayaa walaa tuukhadu yamiinun biyasaarin looma qisaaso walaa yasaarun biyamiinin walaa khinsarun biibhaamin faryaro suu looma qisaaso walaa unmulatun xubinna biunmulatin ukhraa loo jari maayo walaa saxiixatun bishallaan loo jari maayo wa tuukhadu shallaa'u bisaxiixati waa loo qaaday waxau sheekhu leeyahay gacantii gacan baa loo qisaasi oo loo jaray hadduu qof qof gacanta ka jaro isadiisaa la jaray lugtii hadduu jaro lugtiisii baa la jaray oo loo qisaasi farihii hadduu jaro farihiisii baa loo qisaasi anaamil waa xubnahan faraha ayaa anaamin la yidhaahdaa unmuro iyo xubin ama laba hadduu jarana intuu jaro in leeg baa la jari kafku waa intaa jaraqlaydee hore hadduu intaa jarana intiisaa jaraqdee horea la jari mirfaqa iyo xusulka hadduu ka jaray isagana xusulkaa laga jari mankibka iyo garabka hadduu ka jaro mankibka ayaa laga jari lugtuna iyana sidaasi leg weeye oo xagga hoose iyo markaa ilaa jilibka rukbada iyo ilaa markaa halkaa dee fakidka markaa uu ka gelayo bisigta intaba waa la jaraya in lam yukhaf min jaa'ifa haddaan laga maqanayn jaaifo leanna mafaasil bay leedoo iyo meelo kala baxa markaa iyadoon xayf iyo xadgudub la samayn ayaa la qisaasi karaa laakiin garabka marka la qisaasaya haddii laga baqdo in hoos ay u dhacdo joof la gaadho haddii laga baqanayo ayada la qisaasi maayo markaa oo qisaasta waa la joojinayaa waxau haddaba sheekhu ina yidhi haddii uu gacanta min adiraaci dhunuunka ka jaro meelaha la qisaasayana ogobay waa mafaasisha haddii anan kafka qisaasana dee xaqiisii u barh ka tegayaa hadduu kor iyo xagga markaa u kaca mirfaqana dee wax meel dheeraada ayuu goosanayaa markaa wain qatacadiyade min adiraaci iqtasa fi lkafi kafka ayuu markaa qisaasanaya oo intaa jaraq la yidhaah waayo mumaatala halkaasaa u dhow jinaayadii baa iyadu soo gelayso waxaa qisaasaya ka suurtagala wa akhada alarsha fi lbaaqii intan baaqigee soo hadhayna xukumadeedii iyo kabkeedii ayuu qaadanayaa le'anno waa laf la jebiyey oo qisaasi aanay ka suurtagelo arshi oo xukumo ah aan diyadii kafka la gaadhsiinin ayuunbaa u waajibaysaa wuxuu yidhi sideedaba midig bidix looma qaado halkay doonto ama dheg ha ahaato ama il ha ahaato ama gacan ha ahaato ama lug ha ahaato midig hadduu bidix jaray midigtiisa lama jaro hadduu midig jarana bidix looma jaro khinsarun biibhaamin looma jaro hadduu suul jaray fariiradiisa looma jaro walaa unmuratun biunmuratin ukhraa xubin hadduu isaga xubinta hore laga jaray fartaa murdisada xubinteeda horea laga jaray dee haddii murdisadii markaa gacanta midig ee fartiisu ay xubinta hore go-antay teeda labaad goosan maayo leanna waa jawaarix markaa iskhilaafsan iyo manaaficdoodi iyo meelahoodi iyo barhkood marka kale loo qaadi maayo il iyo san laysu qaadayoo kaley noqonaysaa xubin saxiixa xubin shalla loo jari maayo hadduu qof xubinkiisani qallalan yahay xubinka ashalkana waxaa la yidhaahdaa waa xubinka bilaa manfacada ah ee ama aan fidsan iyo soo noqosho iyo midnaba aan lahayn xaalad qudha un ku sugan markaa haddii qofka laga jaro xubin gacan ama lug ama dheg ama waa midkaa doontaba dheh shallo ah oo aan shaqaynaynin tiisa saxiixadaa baan goosanayaa walow raalliba ha ku noqdee maya leannahu xubinkan ashari waa cudwun masluubu lmanfaca cudwi kaamilu lmanfaca yacni loo qaadmaya sidii il markaa wax arkaysa dee aan il markaa daman loogu qaadaynin laakiin wuxuu yidhi sidaa cagsigeed hadduu qofku masale ishiisu shallo tahay ama xubinkiisu isaga shallo yahay mid gacantiisii markaa saxiixo ay tahay ama ishii ay saxiixo tahay ayuu markaa ka jaray ish xubinkiisa markaa ashalkaa waa la qaadayaayo dee hadduu isagu ku raalli noqdo xaqiisii waa ka nuqsaansan yahay wax arshi uu yeelanayaana ma jirto laakiin sida aynu sheegaynay yacni asnawi wuxuu masaladaa ku qaydayaa dee sida ay kutubta kaleba ay ku qaydaysay waimtinaacu akhdi shalay bisaxiixa ilaa idaa qaala ahlulkhibra annaha idaa qudicat yansadu famu lcuruuqi bilxasb ilan xubinkan caadiga ah dee waa xubin markaa ay curuuqdiisii iyo xubnihiisiiyo dhammaan wada joogaano haddii markaa dee la tolo ama la joojiyo ama yacni dee dab iyo wax lagu sameeyo dhiigga caadi buu isu taagaya laakiin xubinkan ashalkaa haddii la jaro dee waxaa laga yaabaa inuu iska dhigbaxay lan waa xubin khalkhalsane walaga qofkii uu ka dhinto haddii ay yidhahaan dadka elukibraha ay markaa yacni saliidda kululiya waxaa la geliyo wuu istaagayaa dhiiggaasi oo curuuqda afgoodii waa xidhmaya hadday yidhaahdaan markaas ayuunbaa la jaraya haddii kale lama jarayo watuukhadu lyaddu gacantii waa la jari bilyaddi gacanay jartay awgeed warijlu lugtii waa la qisaaso yar waa la jari birijli lug walasaabicu fariina bilasaabici baa loo jari waalanaamilu xubniina bilanaamili baa loo jari xubno waalkafuna bilkafi baa loo jari waalmirfaqu suxulkiina bilmarfaqi baa loo jari waalmankibuna bilmankibi baa loo jari idaa lam yakhaf ama lam yukhaf haddaan laga baqan min jaa'ifa waidaa qaaca marka uu jara halkaa woobaa ku jirta waidaa qataca ama wain qataca labaduba markaa wax jira waay waidaa qataca ama wain qataca hadduu jaro alyadda min adiraaci dhunuga hadduu ka jaro iqtasa fi lkafi buu qisaasan waaakhadan arsha fi lbaaqi inta soo hadhayna arshigeeda iyo xukumadeedu qaadan walaa tuukhadu yamiinu biyasaarin walaa yasaarun biyamiinin loo qaadi maayo walaa khinsaru biibhaamin loo qaadi maayo walaa unmuratun biunmuratin ukhraa xubinna xubin kale loo qaadi maayo walaa saxiixatun bishallaan loo qaadi maayo wa tuukhadu shallaau bisaxiixa walaa tuukhadu kaamilatu asaabici tii faraheedu ay dhammayska tirnaayeen la qaadi maayo binaaqisati lasaabici faraheedu tii ay markaa naaquska ahaayeen wa tuukhadu naaqisatu bilkaamilati ayaa iyada la qaadi wa yuukhadu alarshu wayaahudu larshana can lusbuuci naaqisati ayuu ka qaadanayaa walaa yuukhadu asliyun mid asliya bizaa'idin loo jari maayo walaa zaa'iduna biasliyin loo jari maayo waxau sheekhu leeyahay gacan ay faraheedii ama lug faraheedii dhammaystiran yihiin la qisaasi maayo naaqisat alasaabici loo jari maayo masalan nin ay farihiisii markaa kafgiisii masalan ay saddex ku yaallaan ama laba ay ku yaallaan hadduu jaro masalan gacan midig buu jaray gacantaa midig ka soo afar bay dhibantay ama labay dhibantay tiisina waa buuxdaa dee tiisaa buuxda la qisaasi maayo leannu yaahudu agara min xaqihi wuxuu leeyahay markaa asaabicda jaaniga inuu markaa goosan buu leeyahay hadday markaa isaga saddex ku yaalleen dee saddexdii ayuunbaan goosan saddexdii ayuunbuu goosanayaa taasi waa masalada laakiin naaqisadii kaamiladii waa loo jarayaayo masalan haddii uu jaro gacan dhammaystiranoo faraheedii ama luggi faraheedii dhammaystiran yihiin buu jaray isagiina mid baa ka dhiman oo isaga gacantiisii midig masalan waa afar gacan shantiiba ku yaallaanna wuu jaray marka iyada ta naaqisadaa inta la wada jaro ayuu fartaa dhimanna arshigeedii qaadanayaa leannu xubin kasta oo qawad ahaan iyo qoorgo qisaasahaan loo qaada markuu joogo hadduu maqan yahay nidiidiisa ayuunbaa la qaadaa xubinka asligaa isa looba jara bisaa'idin haddii uu markaa faryaro dheeraada jaro yacnii far markaa yaroo lixaad oo markaa faryarada ku agtaallay buu ka jaray faryaradiisa asligaa loo jari maayo hadday isaga mid zaa'idi ku taallo oo mid asliya uu ka jarana taa zaa'idadaa iyana la jari maayo le'anno maxalkiibay isku khilaafsan yihiin sida aan la ysugu jaraynin faryaro iyo suul ayaan la ysugu jaraynin laakiin masalada asnawi baa markaa qabanayo wuxuu leeyahy wasawaabu jawaasu akhdi zaa'idi bilasliyi zaa'id in la jarayo asli oo jaraya ida tafaqa maxaluma hadday isku meel yihiin waa la ysu jarayaa buu leeyahay oo sidaasuu markaa muhadabka iyo markaas uu ku caddaynayay sida minhaajka walaa yukhadu zaa'idun biasii fii maxallin aakhara marka hadday isku maxal yihiin in la ysu jarayay ayaynu halkaaba ku soo marnay watuukhadu walaa yuukhadu la qaadi maayo la jari maayo walaa saxiixatu bishallaal loo jari maayo wayuukhadu shallaal bisaxiixa walaa yuukhadu kaamilatu asaabici tii fireedu dhamaystiraya binaaqisati asaabici loo jari maayo watuukhadu naaqisatu bilkaamilati baa loo jari wayaakhudu larshana can ilasbuuci naaqisati buu ka qaadan walaa yuukhadu la qaadi maayo la jari maayo asliyun xumisaya bizaa'idin mid zaa'iduu jaray dartii walaa zaa'idun mid dheeraadna loo jari maayo biaslihi mid asli u jiray darteed wa in qataca haddaba hadduu jaro unmulatan ama anaamilahu midkii addoon tabadhe fata'aakala minhaa ama fata'akalad minhu lkaf kafkii baa cunmay dabeed lam yajib ilqisaasu fiima ta'akala qisaasnimo waajibayso waqiila fiihi qowl mukharajun ayaa ku sugan annahu yajibu alqisaasu ayaa waajibaya wa yuukhadu alfarju cubinkii taranka bilfarji ee dumarka waxaa loo qaadi mid haddii gooya ay goyso kale wa shufru debnihii iyo xubinka taranka dumarka debnihiisiina bishufri debintii kale ayaa loo jari walunhayaani labadii xinigoodna bilunhayaani labadii xinigood baa loo jari ee fa in amkana hadduu suurto galo ahdu lbacdi bilbacdi in loo jara ama akhdu waaxidatin min waaxidatin mid in loo jara mid kale hadday suurto gasho fa in amkana hadduu suurto dee ukhida markaas ayada waa la qaadi weeye fain amkana akhdu waaxidatin min waaxidatin ukhida waa la qaadi wa yuukhadu dakaru bidakari xubinkii taranka xubinkii tarankaa loo goyn wayuuqadu dakaru lfaxli kii qoodha ahaa xubinkiisii taranka ayaa la qisaasi bidakari lkhasiyi kii dhufaanka ahaa xubinkiisii taranka waalmakhtuunu kii la guday xubinkiisii waa la jaray bilaqlafi kii aan la gudin ayaa loo jarayaa walaa yuukhadu saxiixu bilashali saxiixna ashal sidiisaba looma jaro waxau leeyahay seekhu hadduu far jaro xubin buu jaray ama xubna ayuu ka jaray dabeetana wa ilaahay unbaa wax ka raaciyo kafkii oo dhammiba waa cunmayo waa dhacay hortuu qisaasi kama waajibayso fiimaa ta'akala waxaa cunmay isaga qisaasi kama waajibayso waayo camdinimo ayaan halkaa ku xaqiiqoobin hadda unbay iska noqonaysaa marka iyadana waxaa cunmay qisaasi kama waajibayso qiil baa wuxuu leeyahy qowl mukharaja baa jira oo odhanaya qisaasi waa ka waajibaysaa oo dee hadduu araggiba markaa ku taga muudixada waa tii la qisaasiyoo tanna waa la mid farjigiina farjigii ayaa markaa loo qaadayaayo ruux dumarii hadday ruux dumara xubinkii tanaha goyso ayana keedaa la goyn wa shufru bishufri shufriguna waxa weeye waa xirafdiisii ama debnaha xubinka taranka ee dumarka haddii ay markaa goyso walow mid gudaysaba ha ahaatee iyadana waa laga goynun dan hore looga sii goosanaya walunhayaani bilunhayaan xiniyihiina xiniyi baa loo jaray hadduu labada xinaba ka jaraysa xiniyaha ayaa laga jaray haddaba hadday suurto gasha mid mid in loo gooyo le wuxuwa isku haragoo meel bay ku wada jiraanoo ma kala saarna hadduu midun ka jaray oo ay suurto gasho isagana midun in laga jara hadday suurto gasho dee waa la samaynoo markaas iyada waa la qisaasi oo qisaastaas waa la samaynayaa dadka ahlu khibraha ayuunbaana garanaya hadday suurtagal tihi haddaanay suurtagal hayba xubinkii taraka hadduu jaro xubinkiisii taraka ayuunbaa isagana markaa laga jarayaa waxaa kaloo sheekhu yidhi wadakaru bidakari wa tuukhadu alyataani bilalyatayni labada badhiyood hadduu jara isagana labadiisa badhiyood unbaa la jari yacni waa hilibka markaa dhabarka iyo bowdada u dhaxeeya hadduu mid jarana middaasuba la jari hadduu labadaba jara isagana labadaba waa laga jari dakarkiina dakarkii baa loo jaraya xubinkii taragii ragga hadduu jaro xubinkiisa tarankubaa la jari kii qoodha ahaa ee isaga xubinkiisu aan waxba qabin kii markaa xubinkiisu aanay markaa waxba qabin hadduu markaa mid khisigo la dhufaanay xubinkiisa taranka jaro yacni isagana waa la jari leannu waxay leeyiin waa isku mid inzaalkaniyana dee meel kale ayay ka yimaadaane waa qasabaduna isagu kaliyo qasabadda hadduu jaro qasabadiisuba la jaray kii makhtuunka ahaa ee la guday hadduu markaa ka jaro mid aan la gudin kaa gudan isagana waa laga jarayaa wax qisaasi markaa diidaya maaha leannu waxaan siyaadahay marka horeba yacnii in la jaro ayay markaas mudnaydoo waxaan jirinoo kale ayay noqonaysaa xubin saxiixa xubin ashalahoo bilaa manfaco looma jaro masalan haddii xubinka tarkamaan ka soo qaadno xubin aan markaa isbeddelaynin oo xaalad qaaran markaa ku sugan maruu riyo maruu kaca midnaba aan lahayn yacni hadduu jaro kiisa saxiixa markaa la jari maayo leannu siyaada ayaa ku sugan iyo dheeraad haddaba shalalkii ayay isku khilaafsan yihiin oo wuxuu leeyahay masalan kan jaanigaahi xubinkanaan jaray yacnii ashal buu ahaayo xubin shaqaynaya ma ahayn kii majnuun caligina wuxuu le maya xubin ii shaqaynaya ayuu ahaa keebaa loo rumaynaya wuxuu leeyahay waa la kala qaadioo hadduu xubinku xubin daahira yahay oo xubnaha muuqda uu yahay xubinka muuqdaana waa dee xubinkaa aan la qarinin ayaa la yidhahdaa xubin daahira hadduu xubinku xubin daahirahoo muuqda yahay falqowlu qowlulmajnuun calayhifaqowlu qowluljaani jaanigaa la y ku dhaaro leannu majnuun calayhi wuxuu kari karaa xubinkaa muuqda inuu markhaati u soo ogo omase gacantiisu inay bad qabtay lugtiisu inay bad qabtay hadday suurto geli weydo inuu markhaati u keeno dee majnuu calayhiga jaaniga ayuun baa markaa ku dhaaran hadduuse cudwi daa baatina yahay xubin qarsoon weeye oo marada ka hooseeyo dee waa saaxniyaha iyo dakarka iyo wuxuu leeyahay falqowlu qowlu majnuu calayhi qowlku waa qowlka majnuu calayhiga oo dee waxa adag markaa inuu marbayino iyo markhaati u soo taago yacni xubinkiisa masalan qarsooni inuu markaa u badqabay leannu caadahaan waxaan la arkay asalkuna waa salaam iyo badqab weeye marka baatinna waa waxa indhaha laga asurayo cawrada ah daahirkuna waa wixii aan dee la asurin maya baatinku waxa weeye wixii sharaf ahaan iyo muru ahaan loo asturo daahirkuna waa wixii aan haaliban la asturin ayaa la yidhaahdaa halkaas asnawi ayaa masalada qabta wuxuu leeyahy watasdiiqu lmajniyu calayhi majniyu calayhi ayaa loo rumaynaya fii salaamati alcudwi adaahir xubinka daahirkaa badqabkiisa xataa halkanu ina yidhi hadduu daahir yahay falqowlu qowluljaani laakiin idaa kaana aljaani qad iddacaa xuduuda shalal asalkiisa markuu diidan yahay inan kara asla salaama si manhaajku ina odhanayay inan kara asla salaamati fii cudwin daahirin isaga ayaa loo rumaynayey hadduu yidhaha weligiiba xubinkani saasuu ku dhashay hadduusan leeyahay mar dambe ayuu soo darriyey asalku inaanu soo darrinin weeyaanu majnuun calaygaa loo rumaynayaa وظاهرنا معتيد صدر ووحى لقى عذر يتولي الله صورة وقيل ما وجب ويؤخذ الفرج والغاذيا وحيلي ولا ولو قمين قطع نامله هدو حبنه سيشره وفتأكل فتأكلت منه الكف وعن من لم يجيب القصاص فيها تأكل وقيل وعلى فيه قول المخرج أنه يجيب فيه القصاص أياك واجبية ويؤخذ الفرج بالفرج حبنك ترنك دورك حبنك ترنك الله قصاص وشفره qarkii ama yacni dabintii xubinkaa taranka dumarkana bishafri bishufri mid kale ayaa loo jari walunhayaani labadii xiniyood bilunhayaani laba xiniyood ayaa loo jari wa in amkana hadduu suurtogala akhdu waaxidatin mid in loo qisaasoo loo jaray biwaaxidatin ukhida waa la jari wayuukhadu dakaru xubinkii taranka ee ragga bidakari xubinkii taranka ee kale ayaa loo jari wa tuukhadu lalyataani labada badhood bilalyatayni laba badhooduu jaray ayaa iyana loo jaraya wayuuqadu dakaru lfaxli kii qoodhaa xubinkiisii jaranka waxaa loo jaraya bidakari lkhasii mid yani dhufaana hadduu xubinkiisa jaray walmakhtuuru kii gudnaa xubinkiisii waxaa loo jaraya bilakhlafi kii markaa isagu aan gudnayn walaa yuukhadu saxiixu xubinkii saxiixa ahaa bilaa shalli kii markaa ashalka ahaa isaga loo jari maayo aklaf iyo aklaf qaaf iyo qayn labadaba waa la akhriyay halkaa walaa yuukhadu saxiixu biashalli iyada loo qaadi maayo xubin markaa qalana hadduu jari xubinkii saxiixa la jari maayo fain ikhtalafaa fi sharari hadday isku khilaafaan wa adeegaya in kaana daalika fii cudwin daahirin hadduu yahay falqowlu qowluljaani ayaa loo rumayn wain kaana daalika fii cudwin baatinin hadduu yahayna falqowlu qowlulmajnuu calayhi weeye waqiila waxaa leeya fiihimaa qowlaani masalada laba qowl ayaa ku suganna waa la yidhi marjaanigaa loo rumaynaya albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar majnuu calayhigaa loo rumaynayaana waxay leeyahay asalku waa salaame iyo badqabid baabulcafwi waalqisaasi baab اlcafwi can اlqisaasi wuxuu baab yahay alcafwi can اlqisaas ama baabulcafwi wاlqisaasi taasaa weliba sawaabay leeyihinoo cafintii qisaasta laisi cafinayay qisaasta oofinteedii waayo baabku labadaasuu ka wada hadlayaa haddii laakiin alcafwi can اlqisaas la yidhaahdo dee iyo waxaa kale la raacin doono oo kayfiyadii qisaasta ayana way inoo iman doontaa idaa qutila marka la dilo man mid lahu waarihun waaris iyo dhaxle uu sugnaaday wajaba alqisaasu qisaas ayaa u waajibayaa lilwaarihi ka waariska qisaas ayaa u waajibayaa wa huwa bilkhiyaari waxaanuu u door leeyahay bayna an yaktasa inuu qisaaso iyo wa bayna an yacfuwa inuu cafiyo fa in cafaa hadduu cala diyati ku cafiyo wajabat idiyatu diyadii waa waajibaysaa ee wain cafaa muطlaqan hadduu cafiyo cafi muطlaqa fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa laa tajibu ma waajibaysa wahaani tajibu ma waajibaysaa wawal asaxu wala ka asaxaa waxau sheekhu leeyahay haddii la dilo mid waarid khaasa leh kaan waarid khaasa lahayn wuu inoo iman doonaa dee qof aan ab iyo abti iyo tol iyo xidi toona aan midnaba lahayn waa dhici kartaa in la dilo dee mid markaa waarid iyo ciddii dhexaltooyadiisa ay joogtana waa dhici kartaa marka haddii la dilo man lahu waarihun wajaba alqisaasu lilwaari qisaas waxay u waajibaysaa kaa waaridka ah ee dhaxlay ama midhaada ama laba ha ahaado sababaha ku dhaxlayo sida dee qoladii isqabtay ama cidqigii muctiqii ama nasaba ku dhaxlayo sida dee usuushii iyo furuucdii iyo xawaashidii waxaana xadiidkii aynu soo maraynay ayaa waxa uu tilmaamayey uma antum yaa khusaaca qad qataltum هذا القتيل من هذيل وأنا والله أعقل وأنا مجلس بحنية فمن قتل بعده قتيلا فقالوا بين خيرتين إن حبوا قتلوا وإن حبوا أخذوا العقل دي ضايق هذا مركا مر هدي دي دي وضا قادن أيان دي قصاصنا ووضا يران أيان وحقلوا حديثك إساقنا صحيح أها البخاري مسلم وردين من قتل لو قتيل كعد لقد لا فهو بخير النذرين لما في ركودا خير كبدن أيو لا يهيو إما أن يقاد وإما أن يؤدو إنا من قصاصان إن دي قاتان لبداس ayay xaq u leeyihiin wajiye galaa jiro qaar waxay leeyihin casabada ayuunbaa leh qaar waxay leeyihin lidawi lansaab waxa lowun kuwan xagga nasabka kuwan asbaabta muctiq iyo labada isqabay midnaba shaqa kuma leh qisaasta ee waxa kuwan xagga nasabkunbaa leh kuwa nasabkana qaar baa casabada ayuunbaa le bay leeyihin kaasi waa mid haddaa wuxuu uhi khiyaar buu dadka qofka dhaxalkali khiyaar ayuu leeyahay inuu qisaasto iyo inuu cafiyo le'anna waa xaqu u sugnaaday oofsashadiisa iyo rididdiisaba xaq ayuu leeyahay haddaba hadduu cafiyo oo diyo uu ku cafiyo diyadii waa waajibaysaa haddaan idhaahnaba qisaas cayna qisaasa cayn ahaan u waajibta jaaniguba yaanu ku raalli noqonin dee xadiidkii ayaa markaasaa tilmaamayey haddaba hadduu mutlaqan cafwan mutlaqan waan ma qisaasi waan kaa cafiyo diyaan kugu cafiyey buuli diyadii way sugnaatay baynu dhin hadduuse cafwan mutlaqan ayuunbuu cafiyey umaban bixin diyo inuu ku cafiyey inuu ka riday midnaba uma banbixine wuxuu yidhi uun waan ku cafiyey diya ma u waajibaysaa mise uma waajibayso laba qowl ayaa ku sugan buu yidhi labadaa qowl ee masalada ku suganna waxa ay daba socdaan khilaaf aynu ku aragnay minhaajka matnigiisa aynu ku soo aragnayoo asalkeedaba dilka muxuu waajibiyaa muujib lcamdi alqawd wadiyatu badalu canhu cinda suquudihi camdi wuxuu waajibayaa qawd diyaduna bedel bay ka tahay markuu dhaco iyo maya ee wuxuu waajibiyaa qawad buu caynan u waajibiyaa iyo maya kaasi waa mid iyo maya labadooda mida aan caddayn ayuu waajibiyey kolba ka uu doorto ayuun baanu noqonayaa horta khilaafkaasu ku sallayey haddaba qal odhaya laa yejibu ma waajibayo oo mar hadduu mutlaqan u cafiyey diya ma waajibayso wuxuu ku binaysay qowlka odhanaya marka hore camdigu qawadunbu caynan u waajibinayey kii u waajibinayana wuu riday diya markaa iman mayso kan labaadee la tajibu howal asaxu ina yidhina waxa weeye ka ku dhisan in axadu lamrayni laa bicaynihi qisaas iyo diya midkooda oon mucayan ahayn ayaa uu waajibinayaayoo hadba kii uu doorto weeye markaa kaas ayuu markaa xoojinayaa isagu weliba kanuuna yidhi wahuwa lasaxu laakiin imaamu nawowi waxa uu leeyahy walasaxu ana mustaxiqa alqisaasi idaa cafaa mutlaqan falaa diyata lahu inaan wax diyaaba yeelanaynin wa idaa qaataala idaa qutila marka la deman lahu waariun waarid khaasaan mid u sugnaaday ayaa la dilay wajaba alqisaasu lilwaarisi ayuu u sugnaan wahuwa bilkhiyaari door buu leeyahy bayna an yaktasa inuu qisaaso wa bayna yacfuwa fain cafaa cala diyati hadduu ku cafiyo wajabati diya waa waajibaysaa wain lam yarda aljaaniyu kaba raalli noqonine wain cafaa mutlaqan haddii cafi mutlaqa u cafiyana fa fii qowlaani baa ku sugan axadumaa laa tajibu ma waajibayso wahaani tajibu waa waajibu huwa lasaxu wain ikhtaara alqisaasa hadduu qisaas doorto uma ikhtaara diyata diyadii uu doorto lam yakun lahu dalika cala almansuusi ka mansuuska ahee la caddeeyey sidaa uu qaba haddaan ku soconno male waqiila waxaa la yidhi lahu dalika kaas waa u sugnaadana waa layidhi wain ikhtaara alqisaasa hadalkani wuxuu daba socdaa qowlka odhanaya waajibku waa labadooda mid aan mucayan ahayn qisaastii buu doortay hallay qisaasa buul haddana weysorg qisaastii waan ka daayay diyo halaysiiyo lam yakun lahu dalika cala almansuus arrinkaasi uma sugnaanin liannu doorashada qisaasa doortay buu xaqii uu diyada ku lahaa ku dhacay markaa suurtagal maaha inuu soo noqdaa hadduu diyada doortaba qisaastu samay dhacaynin uma noqon karaynin igama qurunta igama gubantu markaa ma jirto ee kii uu doorto ayuunba u sugmaya kii kalena meesha waa ka baxayaa qiil baa wuxuu leeyahay meelahu daalika waa leeyihi waajibku wuxuu ahaa ayuu leeyahay markaa waa qowlka ku soconaya waqiila lahu dalika waajibu inuu qisaasan caynan lahaa waxaana markaa halkaas ayaana imaamu nawowi masalada ma qabanaya aslawi baa qabanaya wuxuu leeyahy wa jawaazu ikhtiyaari diya diyo doorasho inay aan bannaantahay wey bacda alqisaasi calaa cagsi ma fi tanbiih sida tanbiiha ku sugan markaa cagsigeed ayuu markaa inoo xoojiyey wain ikhtaara alqisaasa hadduu doorto uma khtaara diyata uu doorto lam yakun lahu daalika uma sugnayn cala almansuusi haddaan qabano sida la caddeeyey waqiila lahu daalika kaasi waa u sugnaadeena waa la yidhi wain qataca alyadayni hadduu labadii gacmood min aljaani ka jaro uma cafaa can ilqisaasi uu ka waajibay lam tajib lahu diya lam tajib lahu diyatu waajibi mayso ee wain qataca ixdaahumaa hadduu midoo jaro uma cafaa uu cafiye qisaasi wajaba lahu nisudiya ayaa waajibaya masalan qof baa qof dilay kii majni kii waaridka ahaa ayaa labada gacmood ayaa jaray labada gacmood buu gam ka siiyey qisaastiibuu dabeetana cafiye wuxuu uhi qisaastiina waa ka cafiyey diya ma waajibaysaa lam tajib lahu diya diya ma waajibaysaa amaba ha idlaaqo ama diyaha ku cafiye leanna qofkan wax bedelkiisa iyo soo boqol halaadun may ahayn dee wax boqol halaad u dhigba wuu goostay haddaynu nidhaahno markaa magtina ha u sugnaato taa macnaheedu waxa weeye inuu diyadii marna markaa dee qisaas ku qaatay marna magaxaan ku qaatay marna waa ka labada xubnood goostay ee boqolka u dhigma haddana boqolkii buu qaadanaya hadduuse gacan qura ka jaro markaasuu qisaastii ka cafiyey isagana dee waa la dilay kiisii wajaba lahu nisudiya diyada barhkeedba waajibayo leanna wuxuu goostay wax qaabilsa konton halaad kontonkii halaad ee kale markaa inuu qaataa buu leeyahy wain qataca alyadayni hadduu min aljaanii ka jaro uma cafaa can ilqisaasi uu ka cafiyey lam tajib lahu diya waajibi mayso ee wain qataca ixdaama labada gacmood midkood hadduu jaro uma cafaa can ilqisaas wajaba lahu nisudiya ayaa u waajibaysaa wain kaana alqisaasu linafsayni hadday qisaastu laba qof u sugnaatay facafa axadumaa midkoodu cafiya saqada alqisaasu qisaasi waa dhacaysaa wa wajaba lilaakhari xaqhu min addiya baa u waajibaysaa ee wain araada wain araada alqisaasa hadduu doono wain araadaa hadday doonaan alqisaasa qisaas ayay dooneen lam yajid liaxadihima uma bannaana an yanfarida bihi inuu la keliyoobo ee wain tashaaxa hadday ku bakhiilaan uqrica baynahum waa loo qorridi fain badara axadumaa midkood hadduu degdoo fakhtasa u qisaasto fa fiihi qowlaani baa ku sugan axadumaa annahu laa qawooda calayhi qisaas looguma leh waaanina yajibu calayhi lqawadu qawad iyo qisaas waa ku waajibaysaa ee wain cafaa axadumaa midkood hadduu cafiya uma ikhtasa alaakharu qabla alcilmi bilcafi isagoo nagan oo bacda alcilmi ayuu qisaasay wa qabla alxukmi bisuquuti lqawadi fa fiihi qowlaani baa ku sugan axadumaa anahu yejibu calayhi lqawadu waa waajibaya waaani laa yejibu wain qulnaa haddaan idhahno yejibu oo fawqiida minhu wajabat diya waa waajibaysaa ee fain qulnaa haddaan laa yejibu faqad istawfa almuqtasu waa qisaasay xaqahu waa oofsaday wawajaba liakhiihi nisudiya baa u waajibaya wa miman yaahudu yuu ka qaadanaya fiihi qowlaani baa ku sugan axadumaa min akhiihi lmuqtasi buu ka qaadanaya waaani min tarikati ljaani buu ka qaadanaya waxa uu sheekhu leeyahay haddii qisaasu laba nafood ay u sugnaadaan masalan nin baa la dilay laba nin buu ka tegey midkood ayaa cafiyey qisaastii qisaastii horta way dhacday oo qisaasu wax kala barbaroobaa dee ma aha kan kale isaga soo hadhay aan isagu waxba cafinin isaga wuxuu yeelanayaa xaqiisii min adiya isagu diyadiisi u yeela kani waa inqisaastiisii cafiyeye kani wuxuu yeelanayaa diyadiisii oo kan lafdiisu hadduu mutlaqan u cafiyeyna ee kan cafiyey lafdiisu hadduu mutlaqan u cafiyeyna waxba yeelan maayo hadduu marka horeba anigu waa kaa cafiyo diyadii baan kaa doonaya uhi se niskiisii buu yeelan kan kale niskiisii buu yeelan hadday labadoodiba qisaas doonaan lam yajid axadun an yanfarida bihi inuu midkood la keliyoobo yacnii xaquma lahu yidhahda anaa keligii dilaya iftiyaadkii kale xaqoodii uu tagsiinaya ku sugan haddayse isku qabsaano anaa kagu kaga siinaya anaa kagu kaga siinayana uqrica baynahumaa waa loo qorridiyo midkood midka kale kama mudna wixii noocaasana qurca iyo qorituul baa lagu kala saaraa haddaba iyagoo midkood baa iska degdegay bikhayri qurca ayuu iska degdegay fakhtasa waa qisaas isagoon idanna ka haysan qurcana u soo bixin buu qisaas fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku suganoo mid wuxuu leeyahy wax qawada laguma leh kan iska qisasi qawad laguma leh idraw lxuduuda bishubahaat xuduudda shubahaad ku reebo idraw lxuduuda ma stadactum falan yakhtaa alimaamu fi lcafwi khayru lo min an yakhtaa fi lcuquuba xuduudda intaa khitaan ka reeba dadka inuu imaamka u gafo cafiga uga khayr badan inuu cuqubada ku gafo shubahaduna laba dhinac bay ka sugan tahayoo mid weyna dee xaq buu ku leeyahay qisaasan xaq buu ku lahaa mar hadduu xaq ku lahaa qisaasi waa ka dhacaysaa midda labaad waxa la culimmada in badan baa waxay qabtaa si yacni maalikiyada oo kale mid waliba gaar buu oofsan kara walow xataa gaarkood ha cafiyaani hadday qola cafida kaan cafin inu oofsaa buu leeyahy taaniguna wuxuu leey yajibu calayhi lqawadu waa in la qisaasaa leannu xaqiisii wax ka badan ayuu markaa oofsaday marka waa in la qisaasaa waa isagoo xubin lahaa oo naftii dilay oo kale hadduu midkood haddaba cafiyo ee imika waa iyadoon cafima dhicin ee aan wada oofsanna unay ahay taaginayd midkood baa cafiyey kii kale ayaa qisaastay waana intaanu ogaanin inuu kani cafiyey ayuu kii kale qisaastay ama intuu ogaaday laakiin aan xaakim xukumin qisaastaas inay dhacday waxaanaynu nidhi weliba hadalkii qablalcafwi hadduu qisaaso laguma laha qisaas le haddaynu marka horeba qisaas baa lagu leeyay qowlka hore aynu raacno qisaas maraba waa lagu yeelanaya waa markaynu raacno inaan hadduu qablalcafwi qisaasayna qisaas lagu lahayn laba qowl baa ku suganoo koodaa saxay wuxuu leeyay qawad iyo qorgoyn baa lagu yeelanayaa taaniguna wuxuu leeyahay maya lagu yeelan maayo waxaanay ciladan qisaasu ay meesha uga baxday ayaanay labadan qowl ku binaysayinoo ka yidhi waa shubhadu xaq buu ku leeyahay wuxuu yidhi dee xaqii uu ku lahaa hadda waa dhacay cafiganu ku dhacay kayni waa shubhatu ikhtilaafi culamaana oo qawad ma waajibin ikhtilaafkoodii hadda halkanna waa jiraan haddaba haddaan nidhaahno in la qisaasaa waa waajib oo la qisaasto isagii waa la qisaasta wajabat diya dee diyadii ninkii hore la dilay diyadiisi waa waajibaysaa kan qaatilkaah ee dilay ayay ku waajibaysaa markaa tarikadiisii ayay ku waajibaysaa in qulnaa haddaan idhaahno yacnii qawad ayaa waajibaya oo la qisaaso wajabat diya kii markii hore la dilay diyadiisii kan qaatilkaa bay ku waajibi haddaynu nidhaahna ma waajibaysana hortuu kar qisaasay xaqiisii wuu oofsaday oo isag waa kan dilay walaalkiisan isagoon waxba qisaasanaya nisfudiya ayuu leeyihi haddaba waxay isweydiinay nisfudiyahan halkuu ka qaadanayaa qaar waxay leeyiin walaalkiisa qisaasay ha ka qaato oo dee isagaa wixii uu lahaa iyo halkuu qisaasala ka tegsiiyey taaniguna wuxuu leeyahay mee tarikada kii hore ee wax dilay ayuu ka qaadanayaa kaa warasadiisuna ka qisaasay ayay nisfudiya iyaguna ka qaadanayaan halkaas imaamu nawowi waxa uu leeyahay wa annahu idaa cafaa axaduhumaa waqatalahu اlaakharu walam yuujab calayhi qawadan aan lagu waajibinin faliakhihi nisfudiyati fi tarikat اljaani nisfudiyaha wuxuu ku yeelanaya tarikat ljaani nisfudiyaha iyaguna waxay ku yeelanayaan ila ninkoodii waa kii la dilay ee la qisaasaye ka qisaastay ayay tarikadiisa ku yeelanayaan wain kaana alqisaasu linafsayni hadday u sugnaato oo facafa axadumaa uu cafiyo saqada alqisaasu waa dhacaya wajaba lilaaakharina xaqu min adiya ayaa waajibaya wain araadaa hadday doonaan alqisaasa araada buu yidhi wain araadaa hadday doonaan alqisaasa qisaas hadday doonaan labadii wada yeeshay ayaa qisaas doonay inay qisaastaan lam yajiz liaxadimaa waban an yanfarida bi inuu la keliyoobo fain tashaaxa hadday ku bakaylaan koodii markaa oo isku qabsadaan koodii fulinayay qurac baynahum waa loo ridi fain badala axaduma midkood hadduu degdeg u qisaaso oo fakhtasa uu qisaaso fa fiihi qowlaani asaxuma annahu laa qawad calayhi laguma leh qisaas walaakharuna yajibu calayhi lqawadu baa ku waajibaya wain cafaa axaduma midkood hadduu cafiyo uma ikhtasa alaakharu kii kale u qisaaso qabla alcilmi bilcafwi isagoon ogaanin ow bacda alcilmi intuu ogaaday in la cafiyey wa qabla alxukmi aan weli la xukmin bisuquudi lqawadi fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa masalada kuso waana qowlkii inaan qawad lagu lahayn qabla alqisaas qabla alcafwi hadduu qisaaso waa markaynu ku soconno fa fiihi qowlaani asaxumaa anahu yajibu lqawad waa waajibaya wahaaniya laa yajibu ma waajibayo fain qulnaa haddaba haddaan ihana yejibu waa waajiba kora aan qabanno oo fawqiida minhu la qisaaso wajabat diya diyadii waa waajibaysaa diyadii ninkii hore markii hore la dilay kan yacnii dilay ayay dee ku waajibaysaa ayagina dee waxay ku yeelanayaan markaa kan dilay ayay markaa ku yeelanayaan iyo wara ka dilay ayay markaa ku yeelanayaan taasi waa masalo ee wain qula haddaan laa yajibu ma waajibayo qisaasa gumalay faqad istawfa muqtasu kan qisaasi xaqahu xaqiisii isagu u oofsaday wa wajaba liakhiihi waxa waajibaya nisfudiya haddaba waa miman yaahudu yuu ka qaadanayaa kana fiihi qowlaani baa kusugan axadumaa min akhiihi lmuqtasi walaalkiisa qisaasay uu ka qaadanaya wahaanina min tarikati ljaanii kan jaanigaa tarikadiisa ayuu ka qaadanaya wallahu aclam halkaa inoogu joogo